بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan maanta bilaabaynaa in sha allahu tacaala kitaabka la yidhaahdo alshamaa'ilu almuxamadiya walkhasaa'ilu almustafawiya lilimaam abi ciisa muxamed ibni sawra atirmidi raximahu llah kitaabkanna wuxuu ka hadlayaa sifaat الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam alkhalqiya wاlkhuluqiya sifaadka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee allah subxaana wa tacaala uu abuuray iyo akhlaaqda rasuulka calayhi salaatu wasalaam sifaadkuna labay u qaybsamaan kuwo khalqiyo abuurisa oo bimacnaa sida allah u abuuray rasuulka calayhi salaatu wasalaam suuraddiisa muuqaalkiisa midabkiisa iyo wixii la mid a iyo sifaad ku saabsan dhanka akhlaaqda iyo aadaabta rasuulka calayhi salaatu wasalaam arrintaasina waa arrin aada iyo aada u fawaa'id badan maxaa yeeley qofkii sifaadka nebiga garta calayhi salaatu wasalaam oo barta waxay keenaysaa ama ay ku yacni ku dhalinaysaa inuu ku dadaalo inuu la yimaado sifaadka nebiga oo kale calayhi salaatu wasalaam inuu isku shabaho ma gaari karo laakiin inuu isku shabaho dadka wan wanaagsan oo laisku shabahana fawaa'id badan ayuu qofku ka helayaa khaasatan alrasuul calayhi salaatu wasalaam man tashabbaha biqowmin fa huwa minhum alrajulu maca man axaba yowma alqiyaama qofku wuxuu la jirayaa maalinta qiyaame cidduu jecel yahay jacaylkuna wuxuu keenayaa inuu qofka ku dadaalo inuu isku shabaho cidduu jecel yahay oo sifaadkiisa wax u eg la yimaado ama isku ekaysiiyo waxaana qofka uu ka faa'iidaysanayaa maadaama ay dhaaftay aragtidii nebiga sala allahu calayhi wasalam uusan rasuulka soo gaarin wuxuu ka helayaa suurad iyo tasawur ou suuradaysan karo sida nebiga u yili calayhi salaatu wasalaam xagga abuurista iyo xagga akhlaaqda intaba marka waa cilmi naafica waa cilmi fawaa'id badan leh lidaalika ahlulcilmigu waxay daneeyeen inay fannigaas ama baabkaasi ay kutuba ka alifaan kutubta laga alifay kuwa ugu wanaagsanna waxaa ka mid ah kitaabkan ashamaa'ilu almuxamadiya waxaana kitaabkan iska leh imaam macruufa oo ka mida min a'immati alxadiid alimaamu tirmidi raximah llah wuxuuna kitaabkiisaan u bixiyey alshamaa'ilu almuxamadiya alshamaa'il waa jamac mufradkiisuna waa ashimaal oo bimacna alkhuluqa ashimaal waa alkhuluq alshamaa'ilna waa alakhlaaq ay alakhlaaq almuxamadiya akhlaaqdii loo nisbeeyey nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam kitaabkuna wuxuu ka kooban yahay afar boqol iyo dhowr iyo toban xadiid kitaabkan wuxuu leeyahay shuruux fara badan maadaama uu yahay kitaab aada muhiim u ah ahlulcilmigu waxay ku dadaaleen inay sharxaan liahmiyatihi ahmiyadda uu leeyahay awgeed waxay aada u daneeyeen inay sharxaan shuruuxda kitaabkan la sharxay waxay iskugu jiraan shuruux la baabacay oo madbuuco ah iyo shuruux makhtuudo ah oo aan weli la daabicin laakiin la sheegay in yacni canaawiintooda iyo cidda iska leh laakiin weli uma suurogelin ama ma dhicin in la sharxo shuruuxda waxaa ka mid ah kitaabkan la sharxay sharax uu iska leeyahay axmed ibni xajar alhaytami axmed ibni xajar alhaytami ibni xajar saaxibulfatxi maaha waa ibni xajar kale waxaa la yidhaahdaa axmed ibni xajar alhaytami wuxuu u bixiyey kitaabkiisa ama sharaxiisa ashrafu اlwasaa'il ilaa fahmi الshamaa'il ashrafu اlwasaa'il ilaa fahmi الshamaa'il waxaa ka mid a culummada sharaxay kitaabkan alimaam mulla cali qaari wuxuuna u bixiyey jamcu lwasaa'il fii sharxi shamaa'il jamcu lwasaa'il fii sharxi shamaa'il sharxiisu waa madbuuc waxaa ka mid ah shuruuxdiisa sharax la yidhaahdo alitxaafaat alrabbaaniya lisharxi shamaa'il almuxamadiya alitxaafaat alrabbaaniya lisharxi shamaa'il almuxamadiya waxaa iskale nin la yihahdo axmed ibn cabdiljawaad addawmi shuruuxda kitaabkan waxaa ka mid ah sharax la yidhaahdo rawdat الnabiyi fi الshamaa'il lixabiib illaah alqanuuji iyo shuruuxaad kaloo fara badan waxaa kaloo jira mukhtasaraad culamada qaar ay soo ikhtisaariyeen sida mukhtasaru الshamaa'il lilimaam اlalbani raximah اllah uu soo ikhtisaariyey kitaabkan uu u bixiyey mukhtasar ashamaa'il axaadiistiisana xukunka axaadiistan uu soo khulaaseeyey xadiidkii daciifa daciifuu ku horqoray midka saxiixa saxiixuu ku horqoray isagoo soo ikhtisaarinayo alimaam alalbani raximah ullah waxaa jira manduumaad oo kitaabkan la nadmiyey oo laga gabiyey intaba waa jira calaa kullin ahlulcilmiga kitaabkan aada iyo aaday u daneeyeen mid sharxa iyo mid ikhtisaariya iyo mid ku gabya intaba sababta ay u danaynayaanna waa caddahay waa ahmiyadda mowduuca uu leeyahay iyo kitaabkan oo aan la alifin kitaab la mida fii hada albaab marka laga hadlayo fi shamaa'il muxamadiya taasaa waxay keentay inay aada u daneeyaan culimmada sharaxa kitaabkan imaamka kitaabkan iska leh alimaamu tirmidi raximah ullah magaciisa waxaa la yidhaahdaa abu ciisa kunyadiisa waxaa la yihahda abu ciisa magaciisuna waa moxamed ibnu ciisa ibnu sawra ibnu muusa ibnu daxaak moxamed ibnu ciisa ibnu sawra ibnu muusa ibnu daxaak assulami atirmidi atirmidi moxamed ibn ciisa ibn sawra ibn muusa ibn daxaak assulami atirmidi tirmid waa ismu madiina waa magaalo magaceeda ta'dana waa muhallatha ta'da tirmid ku jirta saddexda xarakaba waa kugu bannaan yihin alkasru walfatxu waddam intaba ta'du waa ku bannaan tahay turmud iyo tirmid iyo tarmud markaa u nisbaynaysa marka saddexda middaa doontaba waad ku dhawaaqi kartaa atirmidi oo ta'da la hoos dhigayo waana sida loo badan yahay iyo atarmidi in la yidhaahdo oo ta'da la kor dhigo iyo aturmudi in la yidhaahdo ta'da la godo intuba waa bannaan tahay alimaamu tirmidi raximah ullah wuxuu dhashay sanadku markuu ahaa laba boqol iyo sagaal hijriyada laba boqol iyo sagaalkii hijriyada ayuu dhashay wuxuuna dhintay laba boqol toddobaatan iyo sagaal hijriyada meeqa sano jir u ahaa markuu dhimanaayey toddobaatan sano markuu dhimanaayey toddobaatan sanuu jiray raximahullah alimaamu tirmidi raximah ullah kutubtiisa iyo mualafaadkiisa waxaa ugu mashhuursan kitaabkiisa uu u bixiyey aljaamicu saxiix oo loo yaqaano sunanu tirmidi oo ka mida min kutub min alkutub asitta kutubta lixda ah ee maraajicda u ah dadka muslimiinta ah walidaalika ibnu kaiir raximah ullah markuu u tarjumaynayay atirmidi wuxuu yidhi wa kitaabu ljaamici axadu lkutubi sitta kitaabka la yidhaha aljaamic waa sunan tirmidi axadu kutubi sitta kutubta lixda ah mid ka mida wayba alatii tarjicu ilayha alculamaa fii saa'iri alaafaaq allatii kutubtaas lixdoo tarjicu ilayha alculamaa culummadu ay u laabanayaan fii saa'iri alaafaaqi jihooyinka dhammaantood meel walbay culumma ku sugan tahaba waa lixda kitaabay u noqdaan mid ka mid a lixdaa kitaab ee ah maraajicu lmuslimiin oo meel walba ay culamo caalamka ka joogta ay u noqdaan oo maraajicda u ah mid ka mid ah waa kitaabu tirmidi weliba waxaa la sheegay kitaabu tirmidi inuu waxyaabo badan dheer yahay shanta kitaab oo kale lixda kitaab mid ka mida waa asiga shanta kale waxbuu dheer yahay oo aan shanta kale laga helaynin waxyaabuu dheer yahay waxaa ka mid ah dikru aaraa'i alfuqahaa fuqahada aaraa'dooda in la sheego bacda alaxaadiid xadiidka markuu sheego kadib wuxuu keenayaa fuqahada iyo masalada xadiidka oo ka hadlaya waxay fuqahadu ka yidhaahdeen wuxuu ku leeyahay qaala shaafici qaala maalik wa bihi qaala aljumhuur markaasuu sheegayaa si ay iskugu khilaafeen masalada wayna yar tahay kutubta kale ee shanta ah in sidaa ay yeelaan waxyaabuu kala gaar yaha waxaa ka mid ah markuu xadiid sheego wuxuu ku dadaalaa inuu sheego xadiidkaasi saxaabada warisay ee aan ahayn saxaabiga meesha lagu sheegay wuxuu leeyahy wa fi lbaabi can abi hurayra wa anas wa bni cumar wa jaabir saasuu u tirinaya shanta kitaab oo kalena ma lahan sidaa inay sidaa u tiriyaan macruuf kuma ahan waxaa kaloo ku badan inuu axaadiidta cileeyo ama cilalka axaadiidta uu ka hadlo calaa kulli xaal waxyaabahaas waxaa waa miisaad oo uga soocan yahay sunan atirmidi shanta kitaabee kale ilaa culammada qaar ay yidhaahdeen kitaabu tirmidi waa ka nafci badan yahay bukhaari iyo muslim wuxuu uga nafci badan yahay bay yidhaahdeen dadka caamada ah guud ahaanto caamat nnaas waxaa u faa'iido badan bay yidhahdeen sunan tirmidi sababtaa waxay yidhahdeen tirmidi waa sahlay kitaabkiisa ilaa uu gaarsiiye heer cid walbaahi ay ka faa'iidaysan karto caama iyo culummaba laakiin bukhaariya muslim cid walbaahi uma dhaadhici karto fawaa'iddiisa inay ka faa'iidaystaan ilaa dadka aqoonta laba ahlucilmiga mooyaane dhankaas markii laga fiiriya waxay yidhahdeen sunana tirmidi ayaa ka nafci badan oo dadko dhana ka faa'iidaysanaya mustawooyinka kala duwan iyo heerarka kala duwanna dadku ay ku sugan yihiin dana maca daalika sunana tirmidi waa wada anfacaya dhammaantood ha yeeshee imaamu tirmidi raximah ullah waxaa lagu sheegay inuu yahay mutasaahil fii tasxiixi alaxaadiid inuu fududaysto ou sahlado tasxiixinta axaadiidta oo axaadiid badan oon saxiix ahayn ayuu wuxuu ku xukumaa mararka qaar inay saxiix yihiin ama uu saxiix yahay axaadiid aan saxiix ahayn ayuu mararka qaar wuxuu ku xukumaa inay yihiin axaadiid xisaan ah ama xadiid aan daciifo wuxuu ku xukumaya inuu yahay xadiid xasana bacd alculamaa marka waxay yidhahdeen waa mutasaahilun fi tasxiix xagga tasxiixa imaamu tirmidi raximah ullah waa sahladaa waa fududaystaa kitaabkan aan akhrinaynan labadaba waa iskugu jiraan axaadiid saxiixa ah iyo axaadiid daciifa ah intaba ashamaa'il labadaba waa laga helayaa waxay culummadu isku khilaafeen atirmidi raximah ullah waa indhabeelay laakiin ma yaraantii buu ku indhabeeloo ma ku dhashay mase markuu weynaaday kadib uu indhabeelay waa masaley culimmadu isku khilaafeen culamaau taariikh markay u tarjamaynayeen tirmidi qaar waxay sheegeen oo yidhaahdeen wulida akmah waxaa la dhalay bay yidhahdeen asoo indhoolo ah oo indhoolanimada tirmidi waa ku dhashay culammada qaarna waxay yidhahdeen kuma dhalan ee imaamu tirmidi wuxuu indhabeelay markuu cilmiga dalbay kadib markuu weynaaday uu taalibu cilmi noqday oo u safray buldaantu cilmi badan xasiliyey kadib ayuu indhabeelay imaamu tirmidi culimmada rajaxday inuu gadaal ka indhabeelay tirmidi raximahullah waxaa ka mid ah alimaamu dahabi fii siyari aclaami nubalaa wa bnu kaiir fi lbidaaya walnihaaya ibnu kaiir wuxuu yidhaahday markuu ka hadlaya arrintan waladii yadharu min xaali tirmidi waxaa daahirka ah buu yidhi min xaali tirmidi tirmidi xaalkiisa annahu inamaa tara'a calayhi alcamaa indhala-aantu waxay ku soo darrisay bacda an raxala markuu rixlaystay kadib waladii yadharu min xaali tirmidi annahu inamaa tara'a calayhi alcamaa indhoolannimadu waxay ku soo darrisay tirmidi bacda an raxala markuu rixlaystay kadib wa samica ou axaadiidta culimmadii ka maqlay wa kataba uu qoray wadaakara uu mudaakareeyey wa naadara wasannafa uuna munaadarooday cilmigii ku munaadarooday wa sannafa kutubana u alifay markaa kadib u indhabeele markuu safray cilmigii soo dhagaystay kadib cilmigii mudaakareeyey qoray alifay markaa kadibaa indhala-aantii ku timi uma اtafaqa mowtuhu kadibna waxaa waafaqay buu yidhi geeridiisa fii beladihi beledkiisa uu ku dhintay fii rajab bisha rajab dhexdeed cala asaxiixi اlmashhuur sida saxiixa ah ee mashhuurka ah waxa waaye buu yidhi inuu rajab dhintay beledkiisana uu ku dhintay tirmidi wuxuu rajaxay marka ibnu kaiir inuu indhabeelay tirmidi markuu caalim noqday kadib oo cilmiga uu bartay musanafaad iyo kutubo uu alifay bacda daalika u indhabeelay waana sida dahabi rajaxay raximah اllah alimaamu tirmidi raximah اllah waa imaam macruuf oo caanoo la wada yaqaan laakiin haddana waxaa qariib ahoo wax la yaab la ah in ibnu xasm uu sheegay in tirmidi majhuul yahay oo aan la aqoonba tirmidi waxa uu yahay ibnu xasm raximah اllah waa caalim haddana maca dalika tirmidi wuxuu ku tilmaamay inuu yahay nin majhuulah oo waxay culimmadu la yaabeen ibnu kaiir raximah ullah asoo arrintaa ka hadlaya wuxuu yidhi wa jahaalatu ibni xasmin liabi ciisa tirmidi laa taduruhu wa jahaalatu ibni xasmin ibni xasm jahaaladiisa uu yani ku tilmaamay inuu majhuul yahay liabi ciisa tirmidi laa taduruhu abuu ciisa tirmidi waxba u dhibi maysa buui ibn xasm jahaalada uu ku tuuray abu ciisa tirmidi abuu ciisa tirmidi waxba u dhibi mayso xayu qaala fii muxallaah marka uu yidhi ibnu xasm fii muxallaah kitaabkiisa muxalla almuxalla almuxalla waa kitaab uu leeyahay ibnu xasm raximah ullah waa kitaab fiqhiga ah wuxuuna ku sharaxayaa kitaab uu la yidhaahdo almujalla oo asiga leeyahay marka hore mujalla buu alifay kadibna muxalla buu ku sharxay wuxuu yidhi waman muxamed ibnu ciisa ibnu sawra maxamed ibnu ciisa ibnu sawra yow yahay buu yidhi yaa yaqaana maxamed ibnu ciisa ibnu sawra axaadiis tirmidi wariye oo tirmidia wariye leeyahay buu arkay markaasuu yidhi yow yahay maxamed ibnu ciisa wuxuu yidhi ibnu kaiir faina jahaalatahu laa tadacu min qadrihi jahaalada ibni xasm uu jaahil ka yahay tirmidi ama uusan garanayn laa tadacu hoos u dhigi maysa min qadrihi qadarka tirmidi tirmidi qadarkiisa waxba u dhigi mayso inuu garo waayo ibnu xasm cinda ahli lcilmi ahlucilmiga agtooda bal wadacat mansilata ibni xasmin cinda alxufaad bal wadacat jahaaladaasi ibnu xasm uu ka jaahil yahay tirmidi waxay hoos u dhigtay mansilata ibni xasmin ibni xasm heerkii iyo mansiladii uu joogay hoos u dhigtay cinda alxufaadi xufaadda agtooda xufaad lxadiid agtooda hoos waxayba u riday arrintaasi mansilada uu joogay ibni xasm marka wuxuu leeyay arrintaa ibni xasm bay dhib ku keentay iyo imaamu tirmidi waxba uma dhigin maxaa ibni xasm waxaa asiga cillo ku ah oo naqsi ku ah inuu garan waayo caalim weynoo sida tirmidi oo kale ah inuu aqoon waayo ee uu yidhaahdo waa majhuul taasi ibnu xasm ee wax u dhibaysaa ee waxba u dhibi mayso tirmidi culammada qaara waxay damceen inay ibnu xasm u cudur daaraan qaar waxay yidhaahdeen ninka uu sheegayo ibnu xasm oo maxamed ibni ciisa ah tirmidi kama wada eh maxamed ibni ciisa kale ula jeedaabay yidhaahde sababto a waxay yidhahdeen inuu tirmidi garo waayo suuragal maahan tirmidi waa waa haniyun can tacriif waa nin ka deeqtoon in la tacriifiyo dad la baro uma baahna ibnu xasm igu cudur daareen inuu nin kale ula jeeday qaarna waxay yidhaahdeen waxaa laga yaabaa ibnu xasm inuusan arag sunanu tirmidi uusan gaarin arrintaasi xaafid bin xajar waa daciifiyey sax maahan buu yidhi inuusan ibnu xasam arag sunana tirmidi waa baciid inuusan arag sababto ah sunanu tirmidi wuxuu yidhahda mashhuuro caanu ahaa meel walboo caalamka ka midana kitaabkaasi waa yeelay zamanka ibni xasm kitaab mashhuuru ahaa kitaabka tirmidi wax kastay noqotaba alimaamu tirmidi raximah ullah haddii waa majhuul la yidhaahda ciddi tidhaahda waxba tirmidi uma dhibin laakiin asaa wax isku dhibay maxaa yeele mansiladiisay hoos u dhigaysaa oo waxay ahayd inuu tirmidi oo kale uusan garo weynin maxaa yeele tirmidi waa macruuf alimaamu tirmidi raximah ullah mashaayikhdiisa iyo culummadiisa waxaa ugu horeeyoo ka mid ah alimaamu albukhaari maxamed bin ismaaciil albukhaari wuxuu ka mid yahay shuyuukhda tirmidi aada iyo aaduuna wax uga qaatay waxna uga faa'iiday cilmigana uga faa'iidaystay waxaana ka garanaysaa sida uu tirmidi uga faa'iidaystay bukhaari sunana tirmidiya ka arkaysaa in badan wuxuu yidhaahdaa wasa'altu maxamed ismaaciil can hada alxadiid wasa'altu maxamed ismaaciil waa ku badan tahay markuu maxamed ismaaciil yidhaha yuu ula jeedaa ama imaam albukhaari buu ula jeedaa waa shiikhiisa aaduu uga faa'iidaystay waxaa kaloo mashaayikhdiisa ka mid ah oo wax ka qaatay muslim lilxajaaj alimaam muslim raximah اllah hal xadiidoona u soo saaray fii kitaabihi aljaamic hal xadiid oo uu ka warinayo sheikhiisa muslim ayuu ku soo saaray fii sunani tirmidi alimaam tirmidi wuxuu kaloo uu la kulmay oo wax ka wariyey abu daawud asijistaani alimaam abu daawud raximah اllah asigana waxbuu ka qaatou ka wariyey culummo fara badan ayuu wax ka qaatay laakiin a'immadaasaa ka mid ah a'immada mashhuuriinta ah ee imaamu tirmidi raximahullah uu wax ka wariyey ama uu wax ka qaatay intaasi waxaan uga gudbaynaa muqadimada kitaabka iyo shiikha tarjamadiisa qaala raximah ullah bismi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaam cla cibaadihi aladiina اstafa wsala allahu cla sayidina wmowlaana muxamedi wcla alihi wصaxbihi wslama tasliima qaala sheykh alxaafid abu ciisa moxamed bni ciisa ibni sawra atirmidi raxmat ullahi tacala calayhi baabu maa jaءa fii khalqi rasuuli اllahi salى اllahu alayh wasalam wuxuu baabu yahay maa jaءa wixii ku yimid fii khalqi rasuuli اllahi salى اllahu alayh wasalam abuuristii nabiga calayh اsalaatu wasalaam nusqooyinka qaar waxa ay ku yaala fii baabi sifati اnabiyi salى اllahu alayh wasalam fii khalqi rasuuli illah iyo fii sifati rasuuli illah waa isku dhow yihiin fii sifati rasuuli illah alkhalqiya waa sifada nebiga ee loo abuuray calayhi salaatu wasalaam qaala akhbaranaa abu rajaa qutaybatu ibnu saciid can malik ibni anas can rabiicati bni abi cabdiraxmaan waa rabiicatu ra'yi can anasin radi allahu can anas bni malikin radia allahu canhu annahu samicahu yaquulu wuxuu maqlay asigoo dhahaya kaana rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam nabiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu ahaa laysa bitawiili ma ahayn mid dheer albaa'ini ee dhirirkiisa uu yahay mid kor u baxay oo kor u yacnii u gudbay dhirir go-an oo tegay ma ahayn dhirirkiisu walaa bilqasiiri mana ahayn mid gaaban walaa bilabyadi alamhaq mana ahayn mid cad alamhaq ay ashadiid albayaad oo caddaantiisu ay daran tahay mid cadoo aad u cad nabiga calayh isalaatu wasalaam ma ahayn walaa bilaadam mid maariina nebigu ma ahayn calayh isalaatu wasalaam yacnii madow iyo caddaan isku jirana ma ahayn walaa biljacdi alqadid mana ahayn nebiga calayh isalaatu wasalaam mid tima adag mid aad u tima adag nebiga calayh isalaatu wasalaam ma ahayn alqadid waa aljacd oo sii daran wey waa tima adeeg zaa'ida aljacuudatu waxay culimmadu ku fasireen iltiwaau shacri waa tinta oo laablaabmata wey dintoo galgaloolata waa tin adag nebigu ma ahayn timihiisu sidaa alqadid oo tima adeegiisu ay daran yihiin sidaa ma ahayn walaa bisabti mana ahayn mid timihiisu ay aad iyo aad u jilcan yihiin bacaahu allahu tacaala alla waa uu soo saaray calaa ra'si arbaciina sanatan afartan sano madaxeed ayuu alla ku soo saaray macnaa afartan jir u ahaa markii la soo saaray fa aqaama bimakata maka wuxuu ku nagaaday cashara siniina toban sano wa bilmadiinati magaalada madiine wuxuu ku nagaaday cashra siniina toban sano fatawafaahu allahu tacaala alla wuxuu ku oofsaday calaa ra'si sitiina sanatan lixdan sano madaxeed markuu jirana allaa oofsaday macnaa lixdan jir u ahaa buu leeyahay walaysa fii ra'sihi madaxiisa walixyatihi iyo garkiisaba kuma sugnayn cishruuna shacratan labaatan tin baydaa'a cad yacni labaatan xaboo ciro ah wax ka badan nabiga alayani nebiga calayi salatu salaam tintiisa ama iyo garkiisa iyo madaxiisa kuma sugnayn anas ibni maalik radi allahu canhu wuxuu sifaynayaa sifadii nebiga calayhi salaatu wasalaam alkhalqiya ee alla u abuuray min sifaati rasuul calayhi salaatu wasalaam alkhalqiya waxaa ka mid ah inuusan dheerayn dheeraan go-an markii la leeyahay laysa biawiili albaa'ina alwusife waa dheeraa laakiin dheereen zaa'ida ma dheerayn mana ahayn mid gaaban rasuulka calayhi salaatu wasalaam haddii la arko muuqaalkiisa waxaa la leeyahay ila tuuli aqrab dhanka dhirirku u dhow yahay nebigu sala allahu calay wasalam laakiin haddana maca daalika dheeraan zaa'idahoo nebiga lagu sifeeya ma lahayn mid gaaban oo gaabnaan lagu sifeeyana rasuulka ma ahayn calayhi salaatu wasalaam dhankaasi waa markii laga hadlo xagga dhirirka iyo gaabnaanta waxayna yidhaahdeen ahlucilmiga waa qaabka ugu qurxoon ee ugu wanaagsan qofka inuu dhexdhexaad yahay uusan ahayn qof dheer oo dadka dhan ka dhex baxsan uusanna ahayn qof gaaban laakiin uu yahay wasad iyo dhexdhexaad waxay yidhahdeen waa sifada ugu wanaagsan ee allah subxaana wa tacaala uu dadka ku beeray rasuulka calayhi salaatu wasalaamna wuxuu ahaa dadka kan ugu qurxoon khalqan wa khuluqan abuuris ahaan iyo akhlaaq ahaanba marka ma dheerayn mana gaabnayne wasadu ahaa walaa bilabyadi alahmaq ma ahayn mid cad caddaan daran wuu caddaa laakiin caddaankiisu amhaq ma ahayn amhaq waa maxay waa shadiid lbayaad waa mid aada u cad saasuma caddayn nebigu sala allahu calayh wasalam laakiin caddaankiisu wuxuu ahaa sida axaadiidka ku timid mid ay ku jirto xumra gaduudaa ku jireen caddaan gaduud ku jiro ayuu nebigu caddaan calayhi salaatu wasalaam waana caddaanka midka ugu qurxoon laakiin caddaanka weydka cada ee aan wax gaduuda lahayn kaasi qurux gaara ma laha quruxda waxay ku jirtaa caddaan lagu barxay ama uu ku jiro xumra iyo gaduud waa sida rasuulku u ahaa calayhi salaatu wasalaam walaa bilaadam mana ahayn mid maariina macnaha alaadam waxay yidhaahdeen waa manzila bayna albayaadi wasawaad waa mansilo u dhaxaysa caddaan iyo madow madowna lagu sifay maayo qofkii caddaanna lagu sifay maayo mid maariina ma lahayn bimacnaa nebiga calayh isalaatu wasalaam caddaankiisu ma ahayn mid madow ku jiro laakiin wuxuu ahaa caddaan gaduud ku jiro laguma sifaynin inuu ahaa mid madow xigeena ma lagu sifaynayn rasuulka alai slatu asalaam mana lahayn sifadaas walidaalika saxaabada markuu dhex fadhiyo sida axaadiidda ku timid ayadoo haddana dad saxaabada uu dhex fadhiyahay aqlabkooda ay yihiin dad caraba carabtuna waa cadcad yihiin inta badan haddana maca daalika waa ka dhex tilmaamnaa rasuulka calayh isalaatu wasalaam oo markii la tilmaamayo waxaa la dhihi jiray ninkaas cad waaye rasuulka calayh salaatu wasalaam asoo saxaabada ku dhex jira ayuu haddana wuxuu ku tilmaamnaa inuu cad yahay inta kale markii loo fiiriyo laakiin caddaankiisa wuxuu ahaa mid qurxoon oo gaduud ku jiro walaa biljacdi ma ahayn mid tima adag alqatati oo tima adeegiisu daran yahay mid tima adag oo timihiisu aad u aad adag yihiin nebigu ma ahayn calayhi salaatu wasalaam walaa bisabti mana ahayn mid tima jilcan sabtiga waxaa la yidhahdaa mid tima jilaeciisa uu zaa'id yahay saas ma ahayn timaha nebiga waxay ahaayeen dhexdhexaad waana sida ugu fiican timo adag oo galgaloolanna ma lahaynoo soo laablaabmaya timo jilcan oo mar walbaahi bidbidayana ma lahayn nebiga calayh isalaatu wasalaam laakiin timihiisu waxay ahaayeen kuwa dhexdhexaada intaasi waxaa waaye ama xadiidkan uu ku sifeeyey anas qaybo ka mid ah sifaadkii nebiga calayh isalaatu wasalaam ee ilaahay u abuuray subxaanahu wa tacaala axaadiidka kale nooga imaan doontaa sifaatka nebigu waa fara badan yihiin bacaahu allahu tacaala allah wuxuu soo saaray rasuulka calaa ra'si arbaciina sanatan afartan sano madaxooda ayuu alla ku soo saaray macnaha afartan jiru ahaa markuu alla u dooranayay annubuwa warisaala oo rasuul laga dhigaya fa aqaama bimakkata maka wuxuu ku nagaaday cashra siniin toban sano axaadiidta saxiixada sida ku soo aroortay in badan oo ka mida markii riwaayadan laga tago riwaayaadka kale waxay sheegayaan saddex iyo toban sano inuu ku nagaa maka laakiin xadiidkan wuxuu sheegay toban sano culimmada qaar waxay yidhaahdeen kasrigii buu ka tegey tiradii jajabka ahayd buu ka tegay ee isma khilaafsana wayna dhacdaa mararka qaar in tirada haddii ay tahay maalan dhowr iyo toban ama dhowr iyo labaatan in jajabka laga tago oo maalan wixii saddex iyo labaatan ahaa in la yidhaahdo waa labaatan kasrigii iyo jajabkii buu ka tegey laakiin sida axaadiidta kale ay tusayaan jajabkaasaa raacsanaa saddex sanaa raacsanee tobanka sano tobankiibuu ka soo qaatay saddexdiina waa ka tegey maadaama ay jajab tahay fa aqaama bimakata maka ayuu wuxuu ku nagaaday cashara siniina toban sano waana saddex iyo toban sano intuu ku nagaa wa bilmadiinati magaalada madiinana cashara siniin toban sano ayuu ku nagaa magaaladaas madiina waa toban sano intuu ku nagaa fatawafaahu allahu tacaala alla waa oofsaday rasuulka calayhi salaatu wasalaam calaa ra'si sittiina sanatan lixdan sano madaxii ayuu alla ku oofsaday yacni lixdan jir markuu ahaa wuxuuna nebiga lagu oofsaday calayhi salaatu wasalaam lixdan iyo saddex sano laakiin tanna sida tii horaa looga jawaabayaa jajabkii buu ka tegey lixdan iyo saddexdii wuxuu ka soo qaatay lixdankii kasrigii iyo jajabkiina waa ka tegey rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu alla oofsanayay lixdan iyo saddex jir u ahaa walaysa fii ra'sihi madaxiisa kuma sugnayn wa lixyatihi iyo garkiisa kuma sugnayn cishruuna shacratan labaatan tin baydaa'a oo cad labaatan tin oo cad madaxiisa iyo garkiisa kuma sugnayn calayhi salaatu wasalaam macnihiisu waxaa waaye markuu nebigu dhimanaya calayhi salaatu wasalaam ciradiisu aad bay u yareed oo haddii madaxiisa iyo garkiisa waxa ciro ku yaalla laysku daro ma dhammayn buu leeyahay labaatan xabo oo ciro ah cirada nebiga sala allahu calayhi wasalam qaala alimaamu tirmidiyu raximah llah xadaanaa xumayd ibnu mascada albasri qaala xadaanaa cabdulwahaab athaqafi can xumaydin can anas bni malikin radia allahu canh qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama rabcatan walaysa biاطawiili walaa biاlqasiir kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa rabcatan dhexdhexaad ayuu ahaa walaysa biطawiili ma ahaan mid dheer walaa bilqasiiri iyo mid gaaban xasana aljismi wuxuu ahaa mid jirkiisu uu wanaagsan yahay xasana aljismi waa jamiil aljismi mid jismigiisa uu qurxoon yahay wa kaana shacruhu tintiisuna waxau ahaa laysa bijacdin midaan adkayn walaa sabtin iyo midaan aad u jilcanayn ayay tintiisu ahayd asmara allowni wuxuu ahaa mid midabkiisu gaduudan yahay asmar allown halkan waxaa laga wadaa axmar allown midabkiisu waa gaduudnaa idaa mashaa haddii uu socdo yatakafa-u wuxuu u iilanayaa horay markuu saan qaadayo nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu u iilanayay horay attakafu wa altamaayul ila alamaam waa in loo iisho horay markii saanta la qaaday oo culimmada qaar waxay ku tusaaleeyeen sida waxay yidhaahdeen doomuhu markay soconayaan oo kale doontu markay soconayso horay ayay afka dhigataa soo maa markuu nebigu saanta qaadaya calayhi salaatu wasalaam sida qof hore u dhacayoo kale ayuu hore saanta u qaadayo taa macnaheedu waxaa waaye saanqaadkiisu waa adkaa si adaguu lugta u qaadi jiray nebiga sala allahu caleyh wasalam waxayna yidhahdeen culimmadu waa sifatu rujuuliya waa sifada raganimada oo socod daciifa ma socon jirin nebigu calayhi salaatu wasalaam socodkiisu wuxuu ahaa mid uu markuu saanta qaadaya si xooga uu saan qaado markaasu wuxuu u muuqanayaa sida qof horay u iilanayoo kale wuxuu u iilan jiray marka ila alamaam markuu saanta qaadayo xadaanaa muxamed ibnu bashaar yacni alcabdi qaala xadaanaa muxamed ibnu jacfar maxamed ibn bashaar waa waa bundaar qaala xadaanaa muxamed ibnu jacfar gundar qaala xadaanaa shucba can abi isxaaq camr bni cabdillaah qaala wuxuu yidhi samictu lbara ibni caazib yaquulu kaana rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam nabiga calayh salaatu wasalaam wuxuu ahaa rajula nin marbuucan ay mutawasita alqaama istaagii yani dhirirkiisu uu yahay dhexdhexaad marbuucan macnaheedu waxa waa laysa biawiil walaa bilqasiir waa dhexdhexaad nabiga calayh isalaat wasalaam wuxuu ahaa nin dhexdhexaada mana dheerayn mana gaabnayn baciida maa bayna almankibayn labadiisa garab inta u dhaxaysana ay kala fog yihiin cadiima aljumma baciida maa bayna almankibayn labada garab inta u dhaxaysaahi way kala fog yihiin waxaa loola jeeda ay culimmadu ku macneeyeen nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa haddii garbihiisu kala fog yihiin macnaheedu waxa waa ibraadeen shafkiisa iyo xabadkiisu wuxuu ahaa mid waasica garbuhuna waa dheeraanaya marka labada garab inta u dhaxaysaahi waa kala fog yihiin lafowlaha macnaha nabiga alay slam nin laflow ahaa cadiima aljumma wuxuuna ahaa cadiima aljumma tintiisana waa aljumma waxaa la yidhaahdaa maa saqata cala almankibayni min ashacri waa tinta garbaha ku dhacda oo garbaha soo gaarta ayaa waxaa la yihahdaa aljumma wuxuu ahaa mid timihiisu ay dheer yihiin ilaa shaxmati udunayhi ilaa dhagihiisa foodooda ayay soo gaarayeen asalka aljumma waa tinta garbaha gaarta waxaa jira jumma iyo limma limaduna waxa waaye tinta ilaa dhagaha soo gaarta culamada qaar waxay yidhaahdeen limadu waa midda dhagaha soo gaarta jummaduna waa midda garbaha tagta qaarna cagsiga ku macneeya xadiidkan laakiin wuxuu yidhi cadiima aljumma ilaa shaxmati udunay see lagu jamcinaya ilan jummadu waxa la waa inay garbaha gaaraan haddana wuxuu yidhi timihiisu waa ilaa shaxmati udunayhi ilaa labada dhagood foodooda bacdulculamaa waxay yidhaahdeen timaha gadaale ee dhegta gadaalka maraya waxay gaarayeen ilaa garbaha kuwa dhagaha ku soo aadayana waxay soo gaarayeen ilaa dhagaha foodooda shaxmat ludun waa dhagaha foodooda waay waxaa la yihahdaa shaxmat ludun ilaa shaxmati udunayhi ayay soo gaarayeen timihiis waa timo dheera calayhi waxaa dushiisa ah xullatun xullo xamraa gaduudan xullo isku joog macnaa isku joog gaduudan maa ra'aytu ma arag shay-an qad shay-an shay ma arag qadu weligay axsana minhu nebiga ka wanaagsan calayhi salaatu wasalaam wax ka wanaagsan rasuulka oo ka qurux badan weligay ma arag buy bara ibni casib radi allahu canhu sidaasuu le markuu sifeeyey sifadii nebiga u yiilay calayhi salaatu wasalaam alkhalqiya ayuu wuxuu ku khatimay wax ka qurxoon inuusan arag sifaadka hadda la sheegana dhammaantood waa qurux inuu dhexdhexaad yahay waa qurux inuu yahay baciida maa bayna almankibayn ayadana waa qurux iyo ziina inay garbuhu kala fog yihiin in timihiisu ay dheer yihiin oy gaaraan ilaa shaxmati ludunayn ama ila almankibayn oo ilaaha garbaha ay gaaraanna ayadana waa ziina iyo qurux waxaana quruxdaasi sii siyaadiyey isku jooggii nebiga uu watay calayhi salaatu wasalaam maxaa yeele isku joogku waa dhar qurxoon oo waxay sii siyaadinaysaa quruxdii alla uu siiye subxaana wa tacaala xulladuna waxay culimmadu ku fasiraan waa thawbaani min jinsin waaxid waa hal maro waa laba maro oo isku jinsiya laba maro oo isku jinsiya yacni isku eg laba maro oo kor iyo hoos laga qaato macnaheedu waa isku joogga waxay soomaaliya yidhaahdaan oo kor iyo hoos waa dhar isla waayo maa ra'aytu shay-an ma arag buu yidhi shay qadu weligay axsana minhu nebiga ka wanaagsan calayhi salaatu wasalaam axsana minhu wuxuu ka wadaa ajmala minhu yacni wax nebiga ka qurxoon calayhi salaatu wasalaam ma arag buu xadaanaa maxamuud ibnu khaylaan qaala xadaanaa wakiic qaala xadaanaa sufyaan athawri can abi isxaaq can ilbara bni caazibin radia allahu canh qaala wuxuu yidhi maa ra'aytu ma arag min dii limmatin limadu waa midda hadda aan ka hadlayn oo culamada qaar ay ku fasireen timaha soo gaaraya ilaa shaxmati ludunayn ilaa dhagaha foodooda ayaa waxaa la yidhahdaa limma ma arag mid u saaxiiba maa ra'aytu ma arag min dii limmatin mid u saaxiiba timo dheer oo dhagaha gaaraya fii xullatin xamraa oo ku dhex sugan xullo gaduudan axsana ka wanaagsan min rasuuli illaahi sala allahu caleyh wasalam nabiga calayi salatu wasalaam ka wanaagsan ma arag lahu shacrun nabigu wuxuu lahaa calayhi salaatu wasalaam tin yadribu mankibayhi oo garaacayoo gaaraya labada garbood baciidu maa bayna almankibayn wuxuu yacni wuuna kala fogaa baciidu maa bayna almankibayn wuxuuna ahaa mid ay kala fog yihiin labada garab inta u dhaxaysa lam yakun ma ahaanin bilqasiiri mid gaaban walaa bitawiili iyo mid dheer mana gaabnayn mana dheerayn nebigu sala allahu calayhi wasalam xadiidkan wuxuu yidhi min dii limma waan xadiid baraa kii horena waxaa ku jirtay inuu ku sifeeyey cadiima aljumma waa isla bara radia allahu canhu jummo iyo limana waxaa la yidhi waa kala duwan yihiin oo midna garbahay gaarayaan timaha midna waxay gaarayaan ilaa shaxmati ludunayn culamada qaar waxay yidhahdeen waxaa lagu jamcinayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam mid waa midaan soo sheegno waxaa lagu jamcina bay ihahdeen in qaybta dambena garbaha gaarayeen qaybta kalena dhagaha soo gaarayeen waxaa kaloo lagu jamciyey oo ahlucilmigu ay sheegeen markuu nebigu timaha gaabiyo calayhi salaatu wasalaam waxay gaarayeen ilaa shahmati ludunayn markuu sii daayana waxay gaarayeen ila almankibeyn ilaa garbaha marka waxaa lagu fasirayaa kala duwanaanshaha awqaadda waqtina timihiisa waxay gaarayeen ila almankibeyn marna waxay gaarayeen ilaa shahmati ludunayn ilan timuhu marna waa gaabinaya marna waa daynaya hadduu daayo ilaa garbahay garaacayeen oo ay gaarayeen hadduu gaabiyana wuxuu gaabinayay ilaa shaxmati ludunayn yacnii labada dhagood fooddooda ilaa laga gaaro ayuu gaabnaanta ku geynaya maa ra'aytu min dii limma minta ku jirtaahi waa zaa'ida maa ra'aytu daa limmatin macnaheedu waa sida mintu waa zaa'ida xdثna محمد بن إسماعيل qال xdثna أbو نعيم qال xdثna المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه qاaل wuxuu yihi علي رضي الله عنه lm ykن النبي slى الله عليه وسلم نبga عليه الصلاaة وسلام ma ahaanin mid bالطawiiل mid dheer وlaa bالqصير iyo mid gaaban ma ahayn شhثن الكفayn والqdمayn wuxuuna ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam shatnu lkafayni mid calaacalihiisu ay adag yihiin walqadamayni iyo cagihiisa calaacalihiisa iyo cagihiisuna waa adkaayeen dakhmu lkaraadiis lafaha madaxuna waxay ahaayeen miday weyn yihiin tawiilu lmasruba wuxuuna ahaa mid ay dheer yihiin tintiisa xabadka ka soo baxaysa ilaa xundhurtana u degaysa almasruba waxaa la yidhahdaa tinta qofka shafkiisa ka soo baxda ee ilaa hoos u degaysa ilaa xundhurta tintaas nebiga calayi slat slam way dheereed oo wuxuu lahaa tin dheer oo xabadka ka kacaysa ilaa hoos u degaysa idaa mashaa hadduu soconayo takafa'a takafu'an wuxuu u iilanayo horay hore u iilasho kaannamaa yanxadu waxaad mooddaa inuu ku hoobanayo gelayo min sababin ay fii sababin meel hoosaysa dhul hoose inuu ku hoobanayo gelaya ayaad moodaa qofku markuu meel dalcada ka yimaad ee meel hoose uu u deganayo sidau u socdaa kaanu inuu hore u dhacayo kale waayo qofku hore u iilanaya sidaasaa socodka nebiga ahaa calayhi salaatu wasalaam min sababin mintan waa bimacnaa fii mintaani waa darfiya waa bimacnaa fii waxaa culammada qaarna ku macneeyeen inay tahay tacliiliya oo xidhan tacliiliyin waa laga dhigi karaa oo waxaa la leeyahay kaannamaa yanxadu waxaad moodaa nebiga inuu hoobanayo min sababin ay min ajli sababin dhul hoose dartii inuu u hoobanayo sida qof meel hoose gelayoo kale ayuu u saanqaadaya lama ara ma arag qablahu asiga hortii walaa bacdahu iyo asiga gadaashii ma arag milahu sala allahu calayhi wasalam qof asiga lamida ma arag qof asiga lamida ma arag xagga quruxda iyo jamaalka nebiga calayhi salaatu wasalaam alla uu ku manaystay ma arag buu yidhi asiga hortiina ma arag asiga dibadiina ma arag cali bn abi aalib radi allahu canhu wuxuu nebiga ku sifeeyey inuusan dheerayn gaabnaynna sifada saxaabadu waa iswada leedahay anasna sidaasuu ku sifeeyey bara radi allahu canhu sidaasuu ku sifeeyey nebigu ma ahayn mid gaaban mana ahayn mid dheer laysa lam yakun ilnabiy sal slam bitawiil walaa bilqasir laakiin sifaadaan soo marin ayuu cali halkan ku sheegay oo xadiida hor aanan ku soo arag waa shatnu lkafayni walqadamayn calaacalaha nebigu sala allahu calay wasalam waxay ahaayeen kuba adag xadiidkan fi daahir waxaa jira xadiid ka hor imaanaya waa xadiid anas radi allahu canh uu yidhi maa ra'aytu kafan alyana min kafi rasuuli اllahi sala allahu calay wasalam ama wuxuu yidhi riwaayad kale maa masastu diima xariiran walaa dibaajan alyana min kafi rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam ma taaban buu yidhi xariir iyo diibaaj ka jilcan nabiga calayhi salaatu wasalaam calaa cashiisa xariirtu aaday u jilcan tahay anasna markuu calaacalaha nabiga sifaynayay wuxuu yidhaahday xariir xataa yani nabiga calayhi salaatu wasalaam calaacalihiisu way ka jilcan yihiin xariirta oo ma taaban buu yidhaahda diibaaj ama xariir ka jilcan calaa casha nebiga sala allahu calayhi wasalam halkaana wuxuu leeyahay cali wuxuu ahaa shatnu lkafayn mid calaacalihiisu adag yihiin ikhtilaafaa ka muuqda soo maaha waa calaacala adag yahay iyo calaacalidiisu xariiray ka jilcan yihiin ikhtilaafaa ka muuqda culammada laba dariiqay u mareen inay ku jamciyaan labada xadiid qola waxay yidhaahdeen jilaaca anas sheegay radia allaahu canhu waa liinuljildi waa jilaaca haragga calaacalaha nebiga haraggoodaa jilcanaa buu ula jeedaa adeega lagu sheegay fii xadiidi caliyinna waxay yidhaahdeen waa khiladulcadmi waa adeega lafta lafihiisa adkaa laakiin jildigiisii haraggiisu waa jilcanaa markuu leeyahay cali shatnu lkafayni wuxuu ahaa mid calaacala adag macnaha muxuu ka wadaa lafaha calaacalaha ayaa adkaa markuu anas leeyahay ma arag diibaaj ama xariir ka jilcana calaacasha nebiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu ula jeedaa haragga calaacasha jamcigaasi waa laga fiican yahay waxaa ka fiican midka labaad oo ah in loo kala qaaday xaalado kala duwan markuu nebigu gacmaha ku shaqeeya calayhi salaatu wasalaam waa gacmo adka laakiin markuusan shaqo haynin gacmihiisu waxay ka jilcanaayeen xariirta iyo diibaajka waana macruuf oo qofka gacmaha hadduu ku shaqeeyo waa adkaanayaan haddii gacmaha laga shaqaysiiyo oo wax ku qabto gacmuhu waa adkaanayaan calacaluhu waa adkaanayaan laakiin hadduusan qofku shaqaynin oo shaqo gacmaha laga qabanayo uusan qaban calaacalihiisu waa jilcanaanaya marka anas radia allahu canhu wuxuu ka hadlayay waa maraan nebigu shaqo haynin calayh isalaatu wasalaam ama waxba uusan gacmaha ka qabanayn markaasi calaacashiisu way ka jilcan tahay xariirta iyo diibaaja cali bn abi aalib markuu leeyahay shatnu lkafayn waa calacalcadkayna waa biictibaari alcamal waa markuu shaqaynayo nebiga calayh isalaatu wasalaam oo gacmihiisu ku shaqeeyo qofkii calaacashiisa taabta waxaa u muuqanaysa inuu calaacala adkaa marka adkaantu ma aha mid joogto ah laakiin waa mid ay keento shaqada iyo camalka mid joogtaa ma ahayn walqadamayn labada lugood ama labada cagoodna ayaguna waxay ahaayeen miday adag tahay calacalaha yacni nebiga caleyh isalaatu wasalaam cagihiisuna waa adkaayeen ayagana waxaa keenaya socodka iyo shaqada badan dakhmu ra'si wuxuu ahaa mid madaxiisu weyn yahay dakhmu lkaraadiisi wuxuu kaloo ahaa nebiga caleyh salatu wasalaam mid lafaha madaxu ay weyn yihiin alkaraadiis waa yacni lafaha madaxa waayo ayaa waxaa la yihahdaa alkaradiis alkaradiisna waa jamac oo mufradkiisa waa kurduus alkaradiis marka waa ru'uusu lcidaam yacni waa lafaha madaxa yacni lafaha madaxooda waayo lafaha madaxooda ayaa waxaa la yihahdaa alkaradiis madaxiisuna waa weynaa lafaha nebiga calay slat slam madaxooduna waxay ahaayeen mid madaxiisu yani lafaha madaxooda ay waaweyn yihiin tawiilu lmasruba almasruba waa tinta yarta ah ee dhuuban ee xabadka qofka uga soo baxda ilaa hoos u degaysa nebiga calay salaat wasalaam tintaasi waxay ahayd mid yani tintiisaasi ay dheer tahay idaa mashaa haddii uu socdo takafa'a takafu'an ay tamaayala tamaayulan hore uu iilanayo nabiga calayh isalaatu wasalaam markuu soconaayo kaannamaa yanxadu waxaad moodaa inuu ku hoobanayo min sababin ay fii sababin asababna waxaa la yihahdaa manxada min alardi waa wixii hooseeyo ee dhulka ka mid a dhulku dalcad iyo taag iyo dhul hooseeya uu leeyahay dhulka hooseeya ayaa waxaa la yihahdaa sabab waxaad moodaa nebiga calayh isalaatu wasalaam inuu ku hoobanayo ku degaayo dhul hooseeya oo meel sare uu ka soo degaayo marka uu soconayo taa marka waxay dhahan culamadu waxaa ka dhalanaysa saanqaadka xoogga leh oo nebigu uu saan qaadaya calayhi salaatu wasalaam ayaa keenaysa inuu u ekaado sida qof hore u iilanayo lam ara ma arag buu yidhi qablahu asiga hortii walaa bacdahu iyo asiga gadaashii ma arag milahu nebigoo kale calayhi salaatu wasalaam asiga hortii iyo gadaashii qof la mida rasuulka calayhi salaatu wasalaam ma arag mana arag mana la arkayo maxaa yeele nabiga calayh isalaatu wasalaam allah subxaana wa tacaala wuxuu iskugu daray jamaal iyo qurux fi lkhilqa iyo qurux fi lkhuluq labadaba xagga abuuristana allah subxaana wa tacaala qurux ayuu nebigu ku manaystay xagga akhlaaqdana hadda laguma gaaro wainaka la calaa khuluqin cadiim allah subxaana wa tacala wuxuu yidhi waxaad ku dul sugan tahay nebi maxamedow khuluqi akhlaaq aada iyo aada u weyn marka abuuristiisana cid lamida ma lahayn saxaabadu saasay leeyihiin quruxdiisa nebiga calayh isalaatu wasalaam ma jirin cid qurux ku dhan hore iyo gadaal midna uma arag buu leeyahay cali bn abi aalib qof la mid a asiga hortiina ma arag asiga gadaashiina ma arag calayhi الsalaaة wasalaam qaala xadaثna سufyaan بn wakiic qaala xadaثna abi can اlmascuudi bhada isnaadi naxwa sanadkan ayuu ku wariyay naxwow xadiidkan oo kale bimacnaahu macnihiisa bimacnaa bimacna xadii macnaa sanadkan wuxuu raacsan yahay xadiidka hore bihada isnaad wuxuu ku wariyay xadiidkan oo kale la macno ahna xadiidkan xadiidka hore mascuud yaa ka warinaaye abu nucaymaa ka warinaaye sanadka hore mascuudi abu nucaymaa ka warinaya sanadkaana waxaa mascuudi ka warinaya wakiic sufyaan ibnu wakiic maaha waxaa ka warinaya waa wakiic ilan sufyaan wuxuu yidhahday xadaanaa abi aabihiis waa wakiic ibnu jaraax sufyaan ibnu wakiic xaalkiisa asiga waa maxay sufyaan bn wakiic waa aciif sufyaan waa daciif laakiin aabbahu waa imaam wakiic bnu jaraax oo ah imaam ka mida min a'imat اlxadiid wallahu aclam wsala اllah cala nabiyina muxamed wcala aalihi wsaxbihi ajmaciin